xaaladda deegaanadii lagu dagaalamay ee dacdheer ayaa degan iyada oo aysan jirin wax waawaan ah oo laga dhex wado dadkii ku dagaalamay deegaanada dacdheer tirada khasaaraha ee dhimashada dagaaladii ka dhacay dacdheer ayaa korortay waxaana wararka qaarkood ay tilmaamayaan in dhimashadu ay gaarayso in ka badan tobaneeyo waxaa sidoo kale jira dhaawacyo fara badan oo la geeyey isbitaalka degmada cadaado dhinaca kale gelinkii dambe ee shalay ayaa magaalada cadaado waxaa la geeyey in ka badan sagaal ruux oo dhimasho ah mud cabdalla jaamac oo ka mid a dadka la laayay eheladooda ayaa v o e da u xaqiijiyey dhimashada dadka rayidka ah iyo tiradooda waxa uu sidoo kale tilmaamay in gebi ahaan dadkaasi ay wada ahaayeen dad shacaba oo aan qayb ka ahayn dagaaladii halkaasi ka dhacay adeer dadka dhintay dad ilaa toban gaaraya bay ahaayeen waxa weeye qayb horey ayaa loo aasay qayb kaleeto ilaa intooda badanana shala ayaa la soo aruuriyey meydkoodii ma garat dadkaas waxay ahaayeen dad oo runtii bilxaqiiqa ahaan birimageyda ah dad waayeel ah iyo dad cuyaala ayay u badnaayeen ma garat tusaale ahaan aniga nin adeerkay ah ayaa ku jiray oo ilaa sideetan iyo shan jir ah oo guri uu joogay oo ka kixi waayey lagu dilay gurigiina la gubay gabadh yaroo adeeraan u ahay oo iyaduna sideed jir ah way ku dhimatay oo meeshaas dadkii ku dhintaba ay ka mid aheyd hadda meesha xasuuq baa ka dhacay dad birmageydaa oo waayeel iyo ciyaal u badan ayaa lagu laayey dadka la laayey oo meesha lagu laayay dhammaantood dad shacaba oo waayeel iyo ciyaal u badan bay ahaayeen maxamuud ayaa sidoo kale v o eda uga warramay xaaladda nolosha dadkii dagaaladu ay saamaynta ku yeesheen ee ka soo barakacay goobihii ay deganaayeen islamarkaana yimid deegaano aan sidaa uga fogeyn halka lagu dagaalamay
deegaamadii dagaaladu ka dhaceen ummaddii waa ka soo barakacday hadda maanta wax taagan oo hadda maanta maaragtay xabada oo dhacay ma jiraanin ayagoo soo barakacabaa waxay dhooban yihiin meel oo qorax iyo maanta maaragtay roobab ayaa dalka ka xurtay iyo roob intaba ay ku dhacayaan iyagoo wax haba yaraatee wax bini-aadamka ku noolaado aan wadan oo aan gabaad ay roobka iyo qoraxda iska xijiyaan aan wadanin xataa maacuuntii ay wax ku cuni lahaayeen aan wadan dharkii ay rugo lahaayeen aan wadan oo qaaqaawan xoolahoodii inta badanna ka yimid ayay waxay dhooban yihiin dhulkan maanta soomaaliya gudaheeda ah dhibaato aada culusna way haysataa mas-uuliyiinta dowlad goboleedka galmudug qaarkood ayaa v o eda waxa ay u sheegeen inay wadaan dadaal ay dowladda etoobiya kagala hadlayaan sidii loo dhexdhexaadin lahaa dadka ku dagaalamaya deegaanada dacdheer iyo ka xandhaale oo gebi ahaan ku yaala xadka soomaaliya uu la wadaaga dalka etoobiya cabdiwaaxid macalin isaaq v o e gaalkacyo